Bismillahi alhamdulillahi thanau lillah thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wabicalimna minhu ma jahilna wadakirna minhu ma nasina waa dersigii konton iyo lixaad kitaabka allu'lu walmarjaan fima ittafaqa calayhi shaykhan hada kana kitaabu ladaaxi udxiyooyinka kitaabkii lagu sheegay weeye baabu baya- baabu waktiha udxiyada waktigeeda ayuu u baab yahay xadiidu jundu- jundubin qaala wuxuu yidhi sala nabiyu sala allahu calayhi wasalama yowma annaxri maalintii ciidu naxriga nebigu tukaday uma khadaba waa khudbeeyey uma dabaxa waa gowracay intaasoo uma weeyaan faqaala wuxuu yidhi nebigu man dabaxa qofkii gowracay udxiyada qabla an yusalliya uu tukado ciidda ka hor falyadbax ha gowrac ha gowraco ukhraa mid kale makaanaha booskeeda neefkaas neefaan ahayn oo labaad ha gowraco wuu ka hormaray waman lam yadbax qofkaan gowracinna falyadbax hadda ha gowraco bismi illaah ha ku gowraco bismi illaahi ay lilaahi alla ha u gowraco falbaau bimacna lam ama bismi illaahi bisunnati illaahi ama mut- mutabarikan xawl yahay mid barakaysanaya bismi illaahi bisinkuna jumhuurtu say qabaan waa sunni akhrajahu lbukhaariyu fi kitaabi alciidayn xadiidu lbaraa'i bni caazibin qaala wuxuu yidhi daxaa waa udxiyeeyey khaalun abti oo li aniga i ahaaday baa udxiyeeyey abtigaasoo yuqaalu lahu la dhihi jiray magaciisa abuu burdata qabla salaati buu udxiyeeyey faqaala lahu rasuulullahi nebigaa ku yidhi sala alla alay slam shaatuka neefkaadii ariga ahaa oo aad gowracday shaatu laxmin hilib neefkiis weye hilib reerka layskaga loogay weeye hilibkii udxiyada iyo ajarka iyo xilligii loogu talagalay iyo ma ahe hilib reerkay hilib u tahay waa hilib aad iska diyaarsateen faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allahi ina cindii agteeda waxaa ah daajinan mid rabbaayada jadacatan baa agtayada mid ilka jebisoo min almacazi riye ah neef rabbaayadoo ilka jebisayoo rabbaayad ah oo aan laakiin sanadkii saddexaad aan weli gaarin taas baa noo joogto neefka guryaha iyo iskaga warwareego oo taa weeyaan waa neef aan weyneyn qaala wuxuu yidhi idbaxaa iyada gowrac walan tasluxa unmana suubanayso likayrika adiga kayrkaa cidaan ahayn ka gudi mayso uma qaala wuxuu yidhi nebigu man dabaxa qofkii gowracay qabla salaati fa inamaa yadbaxu linafsihi naftiisa u gowracay waman dabaxa bacda salaati salaada kabacdi qofkii gowracayna faqad taama nusukuhu nusugiisii iyo camalkiisii waa taam noqday iyo gowriciisii wa asaaba sunnata almuslimiina muslimiinta sunnadoodina wuu asiibay qofkaas qofkaas waa iskugu aaday weye akhrajahu lbukhaariyu fi kitaabi aladaaxi baabu qowli nabiy sala allah alay wasalam liabi burda daxi biljadci min almacz xadiidu anasin qaal qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam man dabaxa qabla salaati qofkii gowracay falyucid ha soo celiyo faqaama rajulu nin baa kacay faqaala wuxuu yidhi haadaa maalinkaani yowmun waa maalin oo yushtahaa fiihi la la ishtiheeyo oo la jeclaado allaxmu hilibka maalintu maalin hilib aad loogu baahnaa bay ahayd naba allow wadakara wuxuu kaloo sheegay min jiiraanihi deriskiisa xaggoodana faqran waxaajatan deriskayguna reera baahan oo hilib u baahan oo fuqara ah ma deris bay ila ahaayeen maalintuna maalin hilib bay ahayd marka saasaan u dedejiyey gowraca fakaana nebiya nebigu waaba isagoo sala allahu calayhi wasalama saddaqahu ninkaa u rumeeyey oo warka uu sheegayo waaba isagoo nebigu uu u rumeeyey qaala wuxuu yidhi ninkii wa cindii agteeda waxaa ka- waxaa ah jadacatun mid jadacaado axabu ilaya la iga kalgacal badan yahay aan ka jeclahay min shaatey laxmin laba neef oo hilib ah ari hiliba ma haysaa ma maqasha ari dabaaxa ari hilib leh laba neef oo hilib leh mid aan ka jeclahay baa ii joogta waaya marka jadaca waa geela waana wixii sanadkii shanaad ku jira looda iyo riyahana sanadkii saddexaad buu ku jira marka uu neef hilibkeedu carfoon yahay oo cayilan oo buuran baan hayaaba yiri laba waa ka jecla farakhasa lahu nabi nebigu waa u ruqsayay sal alla sl iyada gowrac aley falaa adri garan mayo yiri abalaqati ruksatu ruksadu inay gaadhay man siwaahu dadka ka soo haray am laa inaysan gaarino isaga ay khaas ku tahay waana masalo usuuliyiintu ay ka hadlaan masaladaas akhrajahu lbukhaari xadiidu cuqbata bni caamirin radia allahu canhu an nabiy sal alla alay salam nebi maxamed baa acdaahu ninkaas siiyey cuqbaa ganaman ari arigaas yaqsimuha u qaybinayo calaa saxaabatihi nebiga saxaabadiis saxaabadaa loo qaybinaya fa baqiya waxaa haray sidii loo qaybinayay catuudun orgi foodbuur ah orgi macnaha aan weynayn oo sanad jiroo kale ah kaasaa haray fadakarahu lilnebi nebiga u sheegay sal sl wuxuu yidhi dadkii waa u qaybiyey waa u qaybiyey orgigaa foodbuurkaayaa haray fa qaala nebi wuxuu yidhi daxi ant adiguba ku udxiyeyso isaga adiga laftaada ku udxiyeyso waa orgi yara ninkan loo ogolaado akhrajahu lbukhaariy fi kitaabi alwakaala baabu istixbaabi adaxiyati udxiyada sunanimadeeda buu u baab yahay iyo wadabxihaa gowraceeda mubaasharatan la baashirid oo bilaa tawkiilin wakiilasha la'aana udxiyadaada adigu inaad birta u qaadatid oo midida iyo bilaawaha marisid bilaa tawkiilin adaan qofna u wakaalan sunanimadeeda iyo watasmiyati magacaabid bismillaahi la dhaho iyo watakbiiri takbiir allahu akbar la dhaho marka la gowracayo intaas baa laga hadlaya xadiidu anasin qaala wuxuu yidhi daxa nabiyu nebi maxamed baa udxiyeeyey sala allahu alayhi wasalama bikabshayni laba wan ayaa nebigu udxiyeeyey labada wanoo amlaxayni galgalaalan waay macnaha salaan leh wejiga iyo macnaha caddiinkoodaa badnaa kuwaasoo aqranayni geesa leh mid kasta laba gees leeyahy dabaxahumaa nebigu isagaa gowracay biyadihi gacantiisa wasammaa ilaahay buu magacaabo bismillaahi buu yidhi wa kabbara waana kibaartay wa wadaca rijlahu nebigu lugtiisa u saaray calaa sifaaxihimaa ya dhinacooda neefka marka la gowracayo dee halkaas macasha ama afka faruurta hore haddii gacanta lagu qabto tanna mididii lagu hayo lug baa saas qoorta iyo dhinaca saa looga saaraya sousan kaaga fakan dadka qaarkiis markaasow halkaasna nebigu lug buu ka saaray calayhi salatu wasalaam akhrajahu lbukhaari baabu jawaasi dabxi gowraca bannaanaantiisiba u baab yahay bikulli maa shay dhammaantii wax lagu gowraco anhara dama dhiigga daadinaya ila sinna iliga mooyaane wadufura way ciddiyaha mooyaane iyo wasaa'ir alcidaam lafaha intooda soo hadhay mooyaane lafaha iyo ciddiyaha iyo ilkaha lagu gowrici maayo wixii kaleo dhan baa lagu ogolyahay xadiidu raafici bni khadiijin qaal qultu waxaan idhi yaa rasuula allah inna anagu laaqu lcaduwa cadowga kuwa la kulmayaan nahay kadan birito walaysad macnaa nagana ma anaga ma ahaanin muddan wax midiyana ma anaga ma ahaanin faqaala wuxuu yidhi markaas nebigu ijal ijal deg deg yaa haddiiba ka gaarsii gowraca aw amase arintii la yiriba halaag israaci neefka yuusan neefku ciiqsanaan u dhimane haddiiba waxa weeyaan horta meesha waxaa loo akrinayaa acjil haddii la yidhahdo oo saa loo akri waxa weeyaan neefkan la gowracayo ceeqsanaan yuusan u dhimane deg deg weeyaan haddiiba gowraca dedeji ama arin baa la yidhi halaag haddiiba haddiiba halaag oo shay naft dhiigga daadinaya haddiiba la gaar intaa markii loo sheegay oo waxaa loogu dara maan haraddama dhiigga wixii daadiya oo dukira ismullahi magaca ilaahay lagu sheego fakul cun laysa sinna ila sinna laysa bimacnaa ila ilaa wax wax lagu soo istinooday ku jirdhay waa ficilna waa noqotaa laysa sinna ila sinna mooyaane iyo wadufura cidiyaha mooyaane labadaas wase uxadiuka waxaan waan kuu waramayaa labadaas waa kaaga sheekaynayaa ama sinnu iligu facadmun waa laf waama dufuru dufurta iyo cidiyuhuna famudalxabashati xabashida mididoodii wey cidiya dherdheero balaa bay leeyihin waa sabnaa saxaabigu wuxuu yidhi waxaan helnay nahaba ibilin geel aan lasoo dhacay iyo waqnamin ari lasoo dhacay gaalaa laga soo dhacay fanadda waxaa rooray ama cararay minhaa geela xaggiisa baciiru neef geela faramaahu rajulu nin baa ku ganay bisahmin leeb neef baa iska cararay iska afarqaadleeyey nin baa leeb ku niishaabay faxabasahu waa ku xabis neef de leebki hadduu ku dhaco faysha ama meel khatara kaga dhaco neefkii waa istaagay waa dhaqaaqi waay waa la helay waqaala rasuulullaahi baa wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ina lihaadihi libiligeelan ee tana waxa u ahaaday awaabida mid duurjoog ah oo ka awaabidi lwaxshi duurjoogteed banjoogteed oo kale ah geela waxa u ahaaday awaabida waay mid iska macnaha cidlaysatay oo binu aadanka ka cararaysa oo iska waxshiyowday iska bahalowdoo kale iska duurjoogowday sida ka awaabidil waxshi oo kalaa dee waaye wuxuushta teedaa cidla joogtaayoo kale faidaa qalabakum hadduu idinka qaalib noqdo minhaa geesha xaggeeda shay un shay neef geel haddaa maaro weydaan oo idinka cararo gowrici weydaan fafcaluu bihi ku sameeya hakadaa sidaas leebkaa ama niishaabkaas ku qabta waaya biska ilaah haddii lagu daro khayr haddii kalena hadhow baa la gowracaya haddii naf loogu tago akhrajahu lbukhaariyu xadiidu raafici bni khadiijin qaal kunnaa waxaanu ahayn maca nabiy nebiga maciisa sala allahu caleyh wasalam bidilxulayfati meesha la yidhaahdo oo reer madiina ay ka soo xirtaan xajkii cumrada fa asaaba annaasa dadkii waxaa asiibay oo ku dhacay juucun gaaja daran baa dadkii asiibay fa asaabuu dadkii waxay asiibeen ibilan geel iyo waqanaman ari bay heleen gaaladii waxaa laga helay geel iyo ari geel iyo ari ayaa laga soo helay waayahay qaala wuxuu yidhi wa kaana nebiyu nebigu maxamed wuxuu aha sala allahu calayh wasalam fii ukhrayaati alqowmi qoomka gadaalyaalkiisa aakhirka dambe oo ciidanka ayaa nebigu soo maraayey oo soconayey calayhi salaatu wasalaam facajiluu way degdegeen saxaabadii wadabaxuu waa gowraceen geelii iyo arigii iyo wa nasabulquduura digsiyaashii bay dhardhaarada saareen fa amara nebiyu nebi maxamed baa amray sala allahu alay wasalam bilquduuri digsiyaashii in la gembiyo fa ukfi'at waa la gembiyo salkaa loo taagay uma qasama nebigu waa qaybiyey xoolihii oo xoolo aan la qaybin bay qaar la iska karsada facadala nebigu wuxuu la simay casharatan toban oo min alqanami ariya bibaciiri neef geela toban ariya waxay u dhigantaa neef geela bay ala yidhi oo ninkii neef geela la siiyey kan kale waxaa la siinayaa toban ayaa la siinahayaa ari ah xilligaasaa qiimuhu halkaa marayey fanadda waxaa rooray oo cararay minhaa geeli xaggiisa baciiru neef geela fa dalabuuhu way dalbeen saxaabadii waa ka daba ordeen fa acyaahum waa nooji geel afar yaa saa afar qaadlaynayo orday waxa weeye socdbow waa kaga badiyey wa kaana fi lqowmi qoomka dhexdiisa waxaa ahaa khaylun fardo yasiiratun yar farda badan lama wadan ilaa farduhu waa ka dheereeyaan geela faahwaa rajulun ninbaas hoobiyey ku sii daayey oo minhum saxaabada ka mid ah bisahmin leeb ayuu ku sii daayey neefkii geelahayoo cararay faxabasahu llahu ilaahay baa ku xabisoo ku dhuftay oo ku joojiyey uma qaala wuxuu yidhi ina lihaadihi lbahaa'imi mayeeraankan waxaa u ahaaday awaabido awaabidil waxshi ahaatay duurjoogta oo kale famaa qalabakum minhaa wixii idinka qaalib noqda fasnacuu ku sameeya bihi kaas hakadaa sidaas oo kale ku sameeya qultu waxaan idhi innaa anagu narjuu waxaan rajaynaynaa nebi allow aw nakhaafu ama waxaan ka cabsanaynaa alcaduwa cadowgii hadan birita cadow baan ka baqaynaa inaan waan ishelno ama waaba rajaynaynaa walaysad mudan wax midiyana maca naga ma ahaan afa nadbaxu ma ku gowracan karnaa bilqasabi qasabka balka balka sidaa inta la fullaaciyo maaragtay ma ku goyn karnaa xididadiisa iyo xowlmariidyadiisa qaala nabi wuxuu yidhi man haraddama waxalaaliya wixii dhiigga daadiyo wadukira ismullaahi ilaahay magaciisa lagu sheego calayhi dushiisa fakuluuhu cuna laysa sinna ila sinna iliga mooyaane iyo wadufura cidiyaha mooyaane wasawxadithukum can daalik kaasna waa idinka xadiidayaaya ama sinu iligu facadmun waa laflafna wax laguma gowracdo waa madufuru cidiyuhu famuda alxabashati kuwa xabashada la yiraahdo kuwa mididooda weeyaan waya marka sidaas baa iyagiina laga dhigay marka xabashadana in laisku shabaho lama ogola shicaarkooda in la qaato lama ogolo waa gaalo dayib oo neefka inta ka dhiijiyaanoo ciddiyaha ku ceejiyaanoo ciddiya dherdhero balaayo leeyihiin bay nafta sidaa kaga qaadayaan waa ceejin bay wax ku dilayaan iyo cadaabid neefka ay cadaabayaan sidaasaan marka loo cuni karin weeye akhrajahu albukhaariy bayaanu maa kaana min annahyi bayaanu maa shay caddaynti weeye kaana ahaaday min annahyi nahyiga xaggiisa can akli luxuumi aladaaxi udxiyada hilbaheeda in la cuno reebid layska reebay bacda halaatin saddex beri ka bacdi udxiyada hilibkeeda inaan la cuni karin waa waagi hore fii awalilislaami bilowga islaamka iyo wa bayaani naskihi naskhidiisa caddayn la caddaynayo in hadalkaa la nasakhay iyo wa ibaaxatihi hilibkaa bannayntiisa ilaa manshaacida laala cidii doonta in loo ogolaaday markii dambe oo saddexdii beri meesha laga saaray xadiidu cabdillaahi bni cumara qaal qaala rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu yidhi kuluu cuna min aladaaxi udxiyada halaatan saddex beri wax ka cuna wa kaana cabdullaahi wuxua bin cumar yaakulu kii cuna cunnada bizayti saliid buu ku iidaaman jiray maadaama saddex beri la gaarayo hilibkii aan loo ogolayn xiina yanfiru markuu ka baxayo min minan mina goormaa laga baxaya saddexdii beri ayaamu tashriiqu markay dhammaatay min ajli luxuumilhadyi hadyiga hilibkiisa darteed ayuuna saa u yeelayaadoo hilibkaasuusan rabin inuu cuno o isticmaalo akhrajahu lbukhaariy xadiidu caaishata qaalat addaxiyatu udxiyadu kunnaa waxaan ahayn numallixu minhu waxaan udxiyadaa waxaanu ahaan jirnay kuwo cusbeeya milix iyo waxaasaanu ku samayn jirnay deedna sidaa markaan samayno fa naqdamu bihi waxaan ula soo geli jirnay ila nebiy sala nebi maxamed bilmadiinati jooga meesha udxiyada lagu qaday waa maka markaasaan waxaan samaynaynaa hilibka haddii la milixiyo waxaa lagu waxeeyo ma ma xumaanayo malabkuna waa lami haddii la taabsiiyo la marmariyo bes weeyaan ma qurmayo ma xumaanayo hilibkii baa markaa kabacdi madiina oo aan muddo badan u soconayno ayaa nebiga ugu geyn jirna calayhi salaatu wassalaam wa qaala wuxuu yidhi nebigu laa taakulu ha cuninina ilaa halaathata ayaamin saddex beri mooyaane walaysad mana ahaanin bicaziimatin nahyigaasi go'aan kama dambaysa maaha walaakin araada wuxuu doonay nebigu an yudcima inuu quudiyo minhu xaggiisa hilibka haddii la dhaho qofna ma kaysan karo qof kasta intuu ka cuni kara maaha inta kale wuxuu ku dadaalaya inuu ummadda siiyo si ummadda gaajaa jidho sanad gaajee ahay si ummaddu wuxuu u gaaraan halii qofna ma kaysan karo saddex beri kabacdi qof kastaa marka wuxuu dhahay warhoo qaado warhoo qaado hilibkii isi siinaya wallaahu aclam na wuu ku khatimay xadiiu jaabir bni cabdillaah qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaan ahayn laa naakulu kuwaan cunin min luxuumi budninaa hadyiga yaga hilibkiisa fowqa halaati mina maalmaha minoo saddexdaa wax ka badan kuhamaana cuni jirin farakhasa lana nebiyu nebigaa noo ruqseeyey sala allahu calayh wasalam faqaala wuxuu yidhi kuluu hadda cuna watazawaduu waa tarjamada qeybtii labaad weeye in la nasakhay watazawaduu sahay qaada faakalnaa waanu cunnayo watazawadnaa waanuna sahay qaadanay oo sidaas arrintii macnaha loo bedelay waagii dambe akhrajahu lbukhaariyu xadiidu salamata bni alakwac qaala wuxuu yidhi qaala nebiyu nebi maxamedaa yidhi sala allahu calayhi wasalam man daxaa qofkii udxiyeeya minkum xaalo idinka idinka mid yahay falaa yusbixanna yuusan waa beriisanin bacda halaahatin bacda haalihatin subaxa saddexaad ka bacdi walxaal fii beyti gurigiisana minhu udciyadii shay-un ka yaallo falamaa kaana alcaamu lmuqbilu sanadkii soo qaabilsanaa markuu ahaaday qaaluu waxay dhaheen yaa rasuula allahi nafcalu ma waxaan samaynaynaa kamaa facalnaaba sidii aan samaynay caamal maadi sanadkii hore oo lama ogola saddex beri kabacdi qaala wuxuu yidhi nebi kuluu cunaa waadcimuu qudiya waddakhiruu kaydsada hadda hilibka kayd ka dhigta faina dalika alcaama sanadkaa hore kaana binnaasi dadka waxaa ahaa jahdun dhibaato iyo mashaqo fa aradtu waxaan doonay an tuciinuu fiihaa mashaqada inaa uga kaalmaysaan oo dadka aad gacan wanaagsan iyo wax siin inaa gaarsiisaan macnaha weeyaan iyo fuqarada akhrajahu lbukhaariyu fi kitaabi iladahi baabulqarci wal catiira ayaa laga hadlayaa qarcigu waxa weeye neefka geela daada u horeyso uu dhalo marka iyagu markuu da-da koowaad sanabyadii u gowrici jiray muslimiintii waxaa la yidhi ka jooga ama qofka geela le markii geelihiisu boqol gaaro qurbac yara intuu soo hormariyo oo gowraco dhihi jiray sanamkaa le hilibkiisa sanamka qarci baa waxaa la yidhaha farci baabul farci alfarc baa taa la dhaha farci baa la dhaha farcaysi wey wal catiiratina catiiradana iyana waa lagu sheegayaayo waxa weeyaan jaahiligaa samayn jiray asnaamtaa loo gowrici jiray markaasaa dhiigga inta laga dhiiggeedaa madaxa looga shubi jiray xadiidu abi hurayra radia allahu canhu can nabi sal l sl qala wuxuu yidhi laa faraca walaa catiirata labadaa midna ma jiro wal faracuna awalunataaji dhalmada midda u horeysa weeye kaanuu waxay ahayn yadbaxuuna kuwo gowraca lidawaaqiitihim asnaamtooda ayay u gowrici jireen akhrajahu lbukhaariyu fi kitaabi alcaqiiqa kitaablashribati sharaabyadiibuu u kitaab yahay baabu taxriimi alkhamri khamrada xarimideediibuu baab yahay iyo wa bayaani annahaa khamradu inay tahay caddayn la caddaynayo wa bayaani annahaa takuunu inay khamradu ka ahaato caddayn la caddaynayo min casiiri cinabi cinabka casiirkiisa iyo sharaabkiisa iyo wa min atamri timir in laga miiro khamrada walbusri busriga intaan weli timirtu tiro- timiroobin iyo wazabiibi zabiib iyo wakayrihaa kayrkeed oo mimaa yuskiru waxa weeyaan waxaan khamradan iyo balaayadan xaggee laga keena ashyaa xalaalo wanaagsan baa inta laysku qamiiriyo laysku qaso laysku waxeeyo baa khamro laga dhigayaa waxaasaa laga samayn jira macnaha weeyaan xadiidu caliyin qaala wuxuu yidhi kaanad kaanat lii waxaa ii ahayd shaarifun baa ii ahaa mi- shaarif min nasiibii aniga nasiibkaygii min almaqnami qaniimada iga nasiib ahaa shaarif waa maxay qaalin baan ka helay shaarifun nasiibkii xoolihii qaniimada ahaa yowma bedrin qaalinkaasi ka helay neef geelaan ka helay wa kaana nebiyu wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam acdaanii mid i siiyey shaarifan mid kale bow min alkhumusi khumuskiina iga siiyey midna anaaba eh, nasiibkayga horaan u helay waaya midna nebiga i siiyey calayhi salatu salaam laba geela u hel falamaa aradtu markaan doncay buu yidhi haddaan sayid cali ahay an abtaniya inaan dhisto bifaatimata faadimo reerkeeda in la dhiso ilaa gabadhii nebigu qabay faadimadii binti rasuulillaahi ahayd sala allahu calayh wasalam waacadtu rajulan nin baan la ballamay ninkaasoo sawaaqan waa yahay sawaaq ah oo min bani qaynuqaac waa yahuudi nin waxaan la ballamay kuwa wax dhalaaliyo ah xullida kuwa dhalaaliyo oo ee birta ku shaqeeya oo reer bani qaynuqaaca waa qole yahuuda ninkaasaan la ballamay waa an yartaxila macii inuu iraaco labadaa neefoo geelaan kaxaynaynaa niyahow iraac haddaan iraacdo maxaan samaynaynaa fanaatiya aan la nimaano biidkhirin geedka idkhirka la yidhaahdo nagaarka ah baan soo jaraynaa geedka hadda isagaa ninkaas sawaaqaabaa u baahan hadhow laga gadayaa sababtoo ah isagaa birtaan dabka uu ku shidayo weeyaan bay qoryo u noqonaysaa aradtu waxaan damcay buu yidhi an abiicahu inaan ka gado geedka idkhirka ah assawaaqiina kuwaas biraha dhalaaliya inaan ka gado ayaan damcayey oo wa astaciina anna u kaalmayso u kaalmayso bihi geedkaa lacagtiisa fii weliimati cursii arooskayga alla berigiis weliimada faadimo dhisideeda inaan lacagtaa u kaalmaystaan rabay buu yidhi fa baynamaa ana anigu ajmacu aan uruurinayo lishaarifaya labadaydii neefo geel aha anoo u ururinaya mataacan alaab alaabtaasoo min al aktaabi abjaadye iyo karbaashye ah walgharaa'iri gharaa'ir ah walxibaali xarga ah waaye waxaasaan ururinayay ayib gharaa'irtu waxa weeyaan waa waa waxyaalaha la guranayo tibniga iyo waagada iyo waxyaalaha la guranayo wey anoo alaabtaa urursanaya bay oo hawshaa ku jira walxal shaarif shaarifaaya labadeedii neefu geelaana munaakhaana iyihiin kuwa la fariisiyey ilaa jambi la arumay ilaa jambi xujrati rajulin nin qolkiis dhinaciis guri nin leeyahay dhinaciis oo ninkaasoo min al ansaari ah baa halkaas ii fadhiyeen markaasaan rajactu soo noqday xiina jamactu markaan soo ururiyey maa jamactu waxaan urursaday oo qoryo iyo alaab iyo waxay dabka lagu shidayey faidaa shaarifaaya isla markiiba labadaydii neefo geelaahaa qadijtufa qadijtuf qadij qadijtuba mayqra waaya waa iyadoo la gooyey asnimatuhumaa kursahoodii labadii neefoo geelahay hadda alaabtaan urursaday aan rabay inaan ku raro labadii kurus baaba laga gooy waaya marka ereygan waxa weeyaan qadij qadij tub bimacnaa waa iyadoo la gooyey asnimatuhuma kurusyadoodii meesha u sarraysa wey labadii neef aan alaabta ku raran lahaa arooska labadii kurus baa la gooyi wa buqirad waaba iyadoo la dilaaciyey khawaasiru khawaasiruhumaa keliyahoodii meesha goshaana seef baa laga gasho waa la dilaacshay labadii neef geela wa ukhida waaba iyadoo la qaaday buu yidhi min akbaadihimaa beerkii baa lagala soo baxa labadii neefoo geelaha falam amlik maba hanan buu yidhi caynaya labadayda indhood waa qaban waaye waa iska ooy labadii neefoo midba meel iga soo galay oo reer la dhisayo aan alaabta ugu guraguraynayey kursihiina waa laga gooyey goshana inta laga gashay seef baa beerkii lagala baxay indhahaygii wuxuu yidhi markaan mandarkaas foosha xun arkay waa celin waaye xiina ra'aytu daalika almandara mandarkaas isagaa markaan arkay minhumaa labadii neefoo geelahaa faqultu waxaan idhi man facala haadaa yaa waxaan sameeyey faqaaluu waxay dhaheen facala waxaa sameeyey xamzatu bnu cabdilmualibi xamse binu cabdilmualib baa saa u galay waa adeerkiis waayahay wa huwa xamzana fii haada albeyt gurigan dhexdiisa ku jiraa fii sharbin kuwa cabtoy ah oo min alansaari sharbin magacaada waa kuwa cabayaalah sharaabka cababalaayada sharaabka waa cabtoyda maaha sharaabka caadiga kuwaasoo hadda la joogaa baa layidhi fandalaqtu waa tegey xataa adkhula cala nebi ilaa nebi maxamed uga galay sal ly slm wa cindahu nebiga waxaa la joogay zayd bnu xaaris facarafa nebiyu nebigu wuxuu gartay sal ly slam fii wejhi wejigayga wuxuu ka gartay alladii laqiitu waxaan la kulmay nin dhibaato la soo kulmay inaan ahay buu nebigu wejigayga ka akhrisay oo ka gartay ayib markaasuu wuxuu yidhi faqaala nebiy baa wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam maa laka war maxaa kugu dhacay sayid cali faqultu ana yaa rasuula allah maa ra'aytu ma arag kal yowmi maanto kale qaddu weligey maanto kale ima soo marin caddaa xamzatu xamzaa weeraray calaa naaqataya labadayda halaad fa ajabba wuxuu goostay asnimatuhumaa kurusyadoodii wa baqara wuxuu dilaaciyey khawaasirahumaa gollahoodii iyo kellidoodii wahaa baraariga huwa xamze daa wahaa huwa daa arabtu haddana warku wuxuu ku dhan yahay ninkii waa kan ah gurigaanu joogaa fii beytin guri macahuna waxaa ah sharbun nimankaas sharacabayaashaabaa la jooga nimankaasaa hadda gurigan uu la joogaa ninkii isaga aha intaasoo ugu soo kooba waaya nebigu muxuu sameeyey calayhi salatu wasalaam fadaca nabiyu nebigu wuxuu wacday sala alla alay slam biridaahi goysi fartadaa wuu gerberite goy buu garbaha saartay uma ndalaqa waa tegay nebigu yamshii xaalu soconayo watabactuhu aniguna waa dabagalay buu yidhi ana aniga iyo wazayd bnu xaarisa taa raacay xataa jaaa albeyt ilaa uu nebigu gurigii ka tegey alladii gurigaasoo fiihi dhexdiisa xamsatu uu joogay fastaadana nebigu waa idan dalbooma soo galaa faadinuu lahu waa u idneen faidaa hum waaba iyagoo sharbun ah kuwa macnaa cabayaala fadafiqa rasuulullaahi nebigu wuxuu gudagalay sal alla alay salam yaluumu inuu canaananayo xamsata xamse fii maa kii dartii darteed facala uu sameeyey xamse xamse uu nebigu aad u canaanta faidaa xamsatu xamsana qad famila waaba isagoo sarqaamay waaba caadi maaha muxmaratan xaalay tahay mid la guduudiyey caynaahu labada indhoodna waa dhiinja xamse xabuu ka dherga fanadara wuu fiiriyey xamsatu xamse ilaa rasuulillaahi nebigu saa u eegay sala allahu caleyh wasalam uma sacada nadara eegmadiibuu nebiga kor ugu qaado ee kor buu saa ugu sii fiirshay fanadara ilaa rugbati ilaa labadiisa lowbuu fiirshay cagta hoose inta kasoo bilaabay lowyuha aragtida ku keena uma sacada nadara eegmadiibuu misna kor usii qaadayo fanadara wuxuu fiiriyey xamse ilaa suratii nebigu ilaa xuduntiisa laga gaarayo uma sacada nadara eegmadiiba misna kor ugu sii koriyeyoo ugu sii fiiriyey fanadara ilaa wejhi ilaa nebiga wejigiisi uu saa u fiiriyey uma qaala xamsatu baa yidhi xamsa waa iska hadhadlayaa marka intuu saa u fiirshay oo mar labaad fiirshay oo mar saddexaad saa u fiirshay ma wuxuu yidhi hal antum ma waxa hal antum ma tihiin ma wax kalaa tihiin ilaa cabiidun addoommo oo liabii aabbahay u ahaday aabbahay baa addoommo oo u tihiin ma wax kalaa tihiin abihi waa cabdulmudalib xamsa waa in cabdulmudalib adigan nebigu la hadlayaa iyo cali aabbahay baad addoommadiisi tihiin cabdulmudalib ah facarafa rasuulullaahi nebigu wuxuu fahmay oo gartay sala allahu calayhi wasalam annahu ninkani qad famila inuu sarqaamay war ninku waa waa ku waashay baa layidhi caadi maaha wax lagala hadlayo meel lagala jaan qaado warka uu ku hadlayo maaha laakiin waxaa la leeyahay fanakasa rasuulahi dhamee horta nebigu waa dibiguratooda jeega jeega uu socday calaa caqibehi labadiisa cirbood alqaha qaraa jeega jeego ilaa ninkaani waa khamraysan yahay haddii saa laysku mujiro waxaa laga yaaba inuuba gacanqaad sameeyo gadaal gadaalaa nebigu u baxay wakharajnaa macahu ninkii maciisa waa wakharajnaa waan baxnay macahu nebiga maciisa nana gurigii baan halhaleel waaba ka baxnayba geel iyo wax laga hadlay iskaba dhaaf marka waxaa la yidhi familadaas horta waa qofka sarqaamo iska waasho wey taa waa la gartay ma aabbahay addoommo maaha ma wax kalea u tihiinna wuxuu uga jeedaa baa la yidhi kal cabiidi addoommoo kale macnaha cabdullaahi oo nebiga dhalay iyo abaadaalib oo sayd cali dhalay markay cabdulmudalib ag joogaan say u xurmaynayaan say ugu khidmaynayaan say isku miskiininayaan yaa siday addoommo u yihiin oo kale bay u muuqan jireen markaasuu isna ninkaan arrintaas ogyahayo arrintiiba ku faanaya xadiidu anasin qaal radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan haa haddaan anasahay saaqiyal qowmi qoomka mid waraabinaya khamrada fii manzili abi dalxata abi dalxa gurigiisa hooyadiis buu qabaaye wa kaana khamruhum khamradoodu wuxuu ahaa yoomaydin maalintaas alfadiiqa nooca fadiiqa la yidhaahdo ayay ahayd khamradii cabayeen oo busriga laga maroojiyo wayah waxaase cabayeen maalinta iyadaa fa amara rasuulullaahi nebi maxamed wuxuu amray sala allahu calayhi wasalam munaadiyan yunaadii mid dhawaaq oo dhawaaqa muxuu dhahay yaa ilaahoy baraaruge ina alkhamra khamradii qad xurimad waa la xarimay kuwaana gurigaan cabayaan anas baa waraabinaya faqaala bacdulqowmi faqaala lii abuu dalxa wuxuu igu yidhi ukhruj bax anasow fa ahriqhaa oradaada khamrada gurigeenna taalla fakharajtu waa baxay oo fa haraqtuhaa waan daadiy waaya fajarad way dareedha khamradii fii sikaki lmadiinati madiine wadooyinkeeda khamro badanaa taalay sidii daadkii bay khamradii kanaalada iyo wadooyinka u raacday ilaa dadkii baa daadinayee faqaala bacdu lqowmi dadkii meesha joogay qaarkood waxay dhaheen qad qutila qowmun qoom baa la laayey oo saxaabadii ah walxaal hiya khamradu fii buduunihim calooshooda ay ku jidho raggii naga horreeye oo dhintay hadda waa la xarimay maanta garanay saxaabe naga horreysooo khamradii iyagoo cabbay dhintay oo la laayey jihaad ku dhintay baa jira alla kuwa camalkoodu mayuu bura maxaa jira faanzala allahu ilaahay baa soo dejiyey laysa cala aladiina aamanuu kuwii iimaanka lahaa dushooda ma ahanin oo wacamilu saalixaati junaaxun wax dembiya fiimaa dacimuu horay waxay u quuteen waxaba yaraatee looga haysaa ma jidho weeyaan aayaddaasaa la soo dejiyey ayib akhrajahu lbukhaariyu fii kitaabi almadaalim baabu karaahiyatin karaahiyat karaahiya karaa baabu karaahatib karaahat karaahat tintibaadi tamri timir in la nebiidsado sharaab laga dhigto karaahiyadeeda iyo wazabiibi zabiib intibaad in la miirhto makhluudayni xaalayhin ku laba la ysku daray oo laysku laysku laysku shiidaayo xadiidu ilaa khamraa ka imaanaysa xadiidu jaabirin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi naha nabiyu nebi maxamed baa diiray sala allahu calayh wasalam can izabiibi zabiibka xaggiisa iyo watamri timirta iyo walbusri busriga iyo warudabi rudabka intaasoo dhan in laysku ururiyo oo laysku miiro waa la diiday laanna waalibaa haddiiba ka imaanaysa weeyaan akhrajahu lbukhaariyu xadiidu abi qataada qaala wuxuu yidhi naha nabiyu nebi maxamed baa diray sala allahu calayh wasalam an yujmaca in la jamciyo bayna atamri iyo wazahwi labadaa in la jamciyo timirtu noocay sooma dhoweeye watamri wazabiibi timir iyo zabiibna in la jamciyo wali wali wal yanbad walyumbad hala nebiidsado walyumbad kullu waaxidin minhumaa mid kastoo geedaha ka mid a calaa xid xiddatin gaar ahaantiis timirta gaar sharaab uga dhigo busriga gaar uga dhigo zuhwiga gaar uga dhigo waayahay saasaa lagu ogoliyay mid kasta gaarkiisa u waxaysa laakiin haddii laysku daro cabaar yaallaan qamiir bay noqonayaan dadku waa ku waalanaya akhrajahu lbukhaariyu baabu nahyi bau baab yahay nahyin layska reebaya can ilintibaadi in lagu nebiidsado nebiisigu waa maxay in macnaha lagu miirto sharaab fi lmusafati weelka la dhaleeyey ama la daamureeyey iyo wadubbaa'i qulucdii ubadii walxantami jelxaddii ashuunkii wanaqiiri geetimireedkii salkeedii la qoray waxaasoo kale dhan inaan nebiyad lagu shubaan ilaa hadhow baa qofku ku waalanaya iyo wa bayaani annahu kaasoo dhan mansuukhun in la nasakhay waxaas waa la naskhay waagii dambe wa annahu kaasi alyowma maanta xalaalun waa xalaal maa lam yasir muskiran intuusan noqon mid dadka ka waalinaya waxa weeyaan waagi hore waxa la yidhi weelashaa waxba laguma samaysan karo waagii dambena waxa la yidhi weel waxba sheegi maayee waxa wax ka waalinayo ha isticmaalinina waayahay waa laga nasay xadiidu anas ibni malikin ana rasuula allahi sal ll ly slam qaal laa tantabiduu ha ku nebiisanina fi dubbaa'i qulucda ubbada geedka ka qoran waxbaa bisharaaba ha ku dhiganina walaa fi lmusaffati midkii la daamureeyeyna isagana waxba ha ku dhiganina saasaa la yidhi akrajahu lbukhaari xadiidu caliy radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi naha nabiyu sala allahu alay slm nebi maxamed baa nahiyey can idubbaa'i taas waa qulucda geedkeedaa laga samaynaya iyo walmusafati iyo geedka la dhaleeyey intaba nebigu waa diiday calayhi salaatu wasalaam akhrajahu lbukhaariyu fii kitaabi alashriba xadiidu caaishata umi lmuuminiin can ibraahim qultu waxaan ku idhi marka xadiidu caaisha umilmuminiin halkaa kaga har can ibraahim qultu lilaswad aswad waxaan ku idhi buu yidhi hal saalat hal sa'alta caaishata caaisha ma weydiisay ya hal sa'alta caaishata caaisha ma weydiisay umma almuuminiin ah camaa shay xaggii yukrahu la kahdo an yuntabada fiihi in wax lagu miirto wax in lagu miirto shayga la diidayo waxa weeyaan caaisha ma weydiisay shayga la yska reebay qaalat faqaala wuxuu yidhi nacamha qultu waxaan idhi yaa umma almuuminiin camaa nahaa cam- camaa maxay buu nahay nebigu nebigu reebay sal lla slam an yuntabada fiihi in wax lagu miirto qaalad waxay tiri nahaanaa fii daalika arrinkaa nebigu waa naga reebay ahlaalbeyt haddaan nahay ahlu beytka an nantabida inaan ku miiranno fi dubbaa'i weelkaas bada laga samay geed baa laga goynaya walmuzafati kaa kaloo la dooriyey qultu waxaan idhi amaa dakarat iljarra walxantama labadaas ma waysan sheegin aljarra waa weel weyn oo waxa weeye dhagax ajaa'iba laga sameeyaa jalxadiska weeyaan iyo aashuun kan dambena weeye waayahay kaas ma weysan labadaas may ka warantay weeyaan qaala wuxuu yidhi innamaa uxadiduka anigu waxaan kuu sheegayaa maa samictu waxaan maqlay wixii aan ka maqlay caaisha waa kuu sheegay uxadidu ma- ma kuu warramayaa maa lam asmac waxaana maqal inaan kuu sheega mayaa rabtaa hamsatul is- inkaari soo gelay uxadidu aw uxadidu ma waxaan kuu warramayaa maa lam asmac waxaana maqal waxaan maqlay waa kuu sheegay iga daa jarradan iyo xantamkan iyo waxaas intaa maqlay kuu sheegay akhrajahu albukhaariy xadiidu ibni cabbaasin can innabiyi sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi waanhaakum waxaan idinka reebayaa can idubbaa'i iyo walxantami aashuunkii iyo wannaqiiri geedtibireedkii salkiisii la qoray iyo walmusafati kii la dhaleeyey oo wax la marmariyey oo la daamriyey akhrajahu lbukhaariy fi kitaabi zakaa xadiidu cabdillaahi bni camrin qaal lamaa naha nabiyu nebi maxamed markuu reebay sala allahu alay wasalam can ilasqiyati yaa waraabisayaashii weelashii sharaabka lagu shuban jiray markuu reebay qiila linabiyi waxaa lagu yidhi sal ly slam laysa ma aha ninaba allow kullu naasi dadka dhammaantood yejidu mid helaya siqaan sibraar marka adiguna weelashii hore waa diiday farakhasa lahum nebigu wuxuu u ruqseeyey filjaari aashuunka oo kaas kaasoo gayri lmusafati ah mid wax la mariyey geyrki أخرجه البخاري باب بيان أن كل مسكر شيء كسو وحكا سرقامي خمر إنو يهي بالا عدينيا خمر بيان لاغن وأن كل خمر خمر دمان تدن حرام حرام إنو يهي حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي حير كل شراب شراب كسو أسكر وحكا واليه كل شراب أسكر وحكا واليه هو حرام وحرام أسكر كثير هو انت سبضان وحكا والسه فهو حرام قليل هو كثير انت سيري انت سبضان وحرام مرة دي انت ير مركي لعب وقفك والانيو هدو هدو لا قبصه انت يري انت بدن من الله ما أقول تاسنا هالكاس على دي أخرجه البخاري في كتاب الوضوء حديث أبي موسى ومعاذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم نبي محمد بعد صوت دري نبي محمد بعد دري أبا موسى ومعاذا معاذ بن- بن جبل إلى اليمن يمن بالله دري فقال النبي مركو دري وحكو يري أو دردارا وقدقى يسرا فضذية ولا تعسرا هعسليننا وبشرا بشاريا ولا تنفرا هيريننا تلك كلا عيريننا وتضاوعا لبديننا استضيعا وقال أبو موسى بوحير يا, يا نبي الله يو إن أرضنا دلك يغا إن, أرض إن أرضنا دلك نغا بهذا وحا هذا شراب شراب ومن الشعير هذا المزر أيا هذا iyo wa sharaabun oo min alcasali malaba albitcu baa la dhahaa kii horena almizru baa la yidhahdaa faqaala wuxuu yidhi kullu muskirin mid kastoo wax ka waaliya dhammaantiis xaraamun xaram wey. xaaraan maqdaca saasaa loo sheegay wey way taasna halkaas hala dhig baabu cuquubati man qof cuquubadiis shariba alkhamra khamra cabay ciqaabka u leeyahay idaa lam yatub markuusan ka toobad keenin minhaa khamradii waay maxaa maxaa lagu ciqaabayaa bimancihi baa lagu ciqaabayaa qofkaas laga mancintiis iyahaa khamrada fil aakhirati aakhiro hadduu adduunka khamro ku cabay khamrada aakhiro loo diidaya inuu cabo ayaa laga mancinayaa waay oo loo diidaya xadiiثu cabdillaahi bni cumara ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam qaala wuxuu yidhi man shariba alkhamra qofkii khamra caba fi dunyaa adduunyada ثuma lam yatub minhaa aan ka toobad keenin xurimahaa khamradii baa laga xaaraameynayaa fi laakhirati aakhira markii la gaaro khamradii baa laga xarimahayaa ama imaamna wuxuu leeyahy qofkan jannada marku galo gelidii hore waa gelaya laakin waxaa laga xarimaya inuu khamre ku cabo jannada ilaa wax sharaabyada u macaan bay ka mid tahay khamradu marka jannada la galo mida adduunka qurunkaada uraysa maha akhrajahu lbukhaariyu baabu ibaaxati nabiidi nabiidka banayntiisii buu baab yahay alladii nabiidkaasoo lam yashtadda aan darnaanin walam yasir aan ahaanin muskiran mid dadka ka waalinayana aan ahaanin taas baa laga hadlayaa xadiiu sahl bni sacdi qaala wuxuu yidhi dacaa abu usaydin assaacidiyu ayaa rasuul allahi u yeeray sal fii cursi arooskiis ninka xadiidka warinaya aroos buu ahaa nebiga u yeertay wa kaanat imra'atu ninka arooskaa xaaskiisu waxayd yoomaydin maalintaas khaadimahum mid khidmaynaysa dadka wahiyal caruus caruusadda wey lafteeda waxa weeye xalaa la dhisay reerka ninkii reerka dhisay nebiga u yeeray nebiga hadduu yimidna qofta shaqaynayso oo adduunka keenayso oo meesha maamulaysay gabadhii lafteedii ba ahayd reerka loo dhisay xale wahiy alcaruus qaala sahlun baa yidhi tadruuna ma taqaanaan maa saqad waxay waraabisay rasuulallaahi nebi maxamed sala alla alay slam anaa idiin sheegaya an qacat waxay u miirtay lahu nebiga tamaraatin xabada timireed mina leyli habeenki bay timir u qamiirisay timir baa biyo lagu ridayaa falamaa akala markuu cunayo subix inta la gaaray cunno la cunay ayay saqad waraabisay hun nebiga iyaahu kii ay macnaha qamiirisayoo meesha dhigtadoo bay markaa usoo miirtay oo nebiga ay u keentay akhrajahu lbukhaari xadiidu sahlin qaal waa ninkaa der lamaa carasa markuu aroosay abuu usaydin assaacidiyu daca nabiya nebi maxamed buu u yeertay ilaa dadkaa loo yeeray ahlusharafka ah wa asxaabahuna waa u yeeray famaa sanaca lahum uma samaynin dacaaman wax cunnaa walaa qarabahu umana soo dhoweyn ilayhim iyaga xaggooda wax cunnaa looma soo dhoweyn ila imra'atu xaaskiisi mooyaane umu usayd baa la dhihis ballat waxay qoysay tamaraatin xabada timirah fii tawrin weel oo min xijaaratin dhagax ka samaysan bay mina leyli xalayto bay timir biyo ku soo riday falamaa faraqa annabiyu sala alla alay sl nebigu markuu faaruqay min adacaami cunnadii amath amath ma laba thood ba amaathathu lahu markay adhow la gaaray ayay waxay samaysay halkaanuu ku qorayaaye bay macnaha bay nebiga u burburisay macnaha waa u midh markii la tumo oo timirtii iyo wixii laisku shiidoo kale weeye biyihii bay ku dhex labtay ku waxaysay waa ku shiid fasaqatu nebiga waraabsi tutxifuhu nebiga waxay u hadiyeynaysa bidaalika arrinkaas hadiyad lee bay uga dhigtay bay hadiyad akhrajahu lbukhaariyu xadiidu saalimni sacdin radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi dukira linabiy nebi maxamed sal alla alay slm waxaa loo sheegay imra'atun haweeney oo min alcarabi ah haweeney carbeed baa loo sheegay fa amara abaa usaydin assaacidiya ayuu nebigu amray an yursila ilayhaa inuu u cuduro gabadh baa nabiga loo sheegay cajaa'ib ah ha loo yeerow nebigu farsala ilayhaa waa u cudiray ninkii loo diray faqadimad waa soo gashay fanazalad waxay ku soo degtay fii ujuumi bani saacidati reer bani saacida ayay ku soo degtay gabadhaas guryahoodii iyo daydadkoodii bay ku soo degtay fakharaja nabiyu nabigu waa soo baxay sal sl xataa jaa'aha ilaa gabadhi uga yimid fadakhala calayha nebigu waa u soo galay faidan imra'atun waaba iyadoo haweeney ah taasoo mun munakisatun la fooreriyo madaxa laalaadinaysa munakisatun ah nabi marka u soo galay waaba haweeney saas madaxa u laalaadinayso hoos dhulka ugu jeeda falamaa kalamaha nebi nebigu markuu la hadlay sal alla alay slam oo guriga ugu soo galay qaala waxay tiri acuudu billaahi minka ilaahay baan kaa magan galay nebigay la hadlaysaa ilaahay baan kaa magan galay arabigaysa nabiga aqoon oqolaa tiri nabiga haddaa rabti inaad soo dhoweysid waxaa dhahdaa haween kalaa u shiray oo kaarto u degay marka waxaa dhahdaa baa la yidhi markuu kuu soo galo acuudu billaahi minka saa ku dheh markaasuu u soo galay sidii bay tiri faqaala nabi wuxuu yidhi laqad acad acadtuki mini waaye xaggayga waa kaa magan geliyey macnaha is arki mayna weeye marka haddaa ilaahay ga magan gashay waa ku magan geliyey faqaaluu lahaa waxay ku dhaheen gabadhii atadriina magaran ma garanaysaa man haadaa ninkaa saa ula hadashay qaala waxay tiri laa maba aqaan ninkaan kee ahaa qaalo waxay dhaheen haadaa rasuulah waa nebi maxamed sal sl jaaa waa yimid liyakhduba ki inuu ku doono oo laguu guuriyo buu u soo galay qaalad waxay tiri kuntu waxaan ahaday ana anigu marka ashqaa mid ayaan daran min daalika arrinkaa in nebi maxamed i doono alla ilaah nasiib uma yeelan ayaan daraa igu dhacday fa aqbala nebiyu nebi ilaahi baa soo qaabilay salaas yowmaydin xataa jalasa ilaa u fadhiistay nebigu fi sakiifati bani saacidata reer bani saacida bangaladoodii iyo balligoodii ayaa nebigu fadhiistay huwa iyo waa asxaabuhu nebiga iyo asxaabtiisa uma qaala wuxuu yidhi isqinaa yaa sahlu war sahlow bal sharaabna si fakharajtu lahum fakharajtu waan baxay lahum iyagii baan usoo baxay fakharajtu lahum waxaan ugu soo baxay nebiga asxaabadii bihaadal qadaxi galaaskan galaas hadda waagan dambe uu hayey galaaskan baan soo saaray buu yidhi fa asqaytuhum waa waraabiyey fiihi galaaskan kan ah baa nebiga asxaabada ku waraabiyey qaala raawi wuxuu yidhi fa akhraja lanaa sahlu waagii dambe sahl wuxuu noo soo saaray daalika alqadaxa galaankaas fa sharibnaa minhu waa ku cabnay alla noo dhiib galaaska nebigu ku cabay anna ii dhiib anna ii dhiib waa galaaskaana nebiga ku waraabiyey yidhi asxaabta qaala wuxuu yidhi uma istawhabahu waxaa ka hiba dalbay cumar bnu cabdilcasiis ninkii caadilka ahaa khaamis alkhulafaa oo daacad ahaa ninkaasaa waxay yihi niyahow galaaskaa hibe iisi way bacda dalika fawahabahu lahu waa u hibeeyey qaado yiri la tag saasuu ku yiri sidii buu kula tegey ilaa dowladda waxaa xukuma markaas cumar bnu cabdilcasiis ayaa xukuma akrajahu lbukhaariyu taasna bukhaari baa weriyey ayb xadiidkan ku dar jawaazu shurbi lamani caanaha cabiddooda bannaanideeda xadiidu abi bakrin asidiiqi can abi can abi isxaaqnu ka warinaya ma xadiidu abi bakr sidiiq baa xadiid can abi isxaaq waxaa laga wariyay dhe qala wuxu uhi samictu lbaraa radia allahu canhu qaala lama aqbala anabiyu sal l slm nebigu markuu soo qaabilay ila almadiina tabicahu nebigu waxaa soo dabagalay suraaqatu bnu maalik suraaqatu bnu maalik bnu jucshumin baan soo ceyrsaday soo dabagalay waaye fadacaa calayhi nabiyu sal l slm nebigu waa habaara fasaakat waxay la dhumbatay fasaakda way la dhumbatay bihi ninkii suraaqa ahaa farasuu faraskiisi baa la dhumbaday afartii adinbuu dhulka la galay dhulkiibuu bau ku dhaabtay ilaa ninkaani wuxuu islahaa nebigii abubakar soo qabo ha la dilo ninkasna boqol geela baa lagaa siinayaa ama nimankasa laba boqoloo geela lagaa siinayaa gaaladii baa geel madax furasho ballan qaaday ninkii waa la habaarado labadii afartii lugoodu faraskaa quusay dhulka qaala wuxuu yidhi ninkii suraaqa ahaa udcu llaaha lii ilaahay ii barin nebi allow walaa aduruka kuna dhibi maayo fadacaa lahu nebigu waa u duceey markii loo duceeyey faraski waa booday qaala wuxuu yidhi facadisha rasuula nebigu waa oomay salaas famarra wuxuu soo maray biraacin mid xoolo la jooga qaala abubakar wuxuu yidhi faakadtu qadaxan weel baan soo qaatay faxalabtu fiihi waa ku soo lisay kuhbatan xoogaa oo min laba nin caana ah xoogaa caana ah baan ku soo lisay weelkii faataytuu nebigan oo la imidoo fashariba waa cabbay xataa raditu anigii caanaha keenay ilaa aan raalli ka noqday haddii qof kuu jooga marti ama waxsiisid oo saa rabtay oo waxa u cuno waa ku farxaysaa raalli baa noqonaysaa ma garatay marka si fiican baa nebigu u cabbay wey akhrajahu lbukhaariyu xadiidu abi hurayrata qaala wuxuu yidhi utiya rasuulullaahi nebi moxamed waxaa loola yimid sala allahu alay wasalam leylata usriya bihi habeenkii nebiga la dheelmay biiliyaa meesha baytulmaqdis la yidhaahdo iliyaa baytulmaqdis waxaa loogu keenay halkaa markuu joogay biqadaxayni laba weel oo min khamrin khamro iyo walabanin cana wanadara ilayhima nebigu labadii weel buu fiiriyado fa akhada laban caanihi buu qaatay qaala jibriil baa wuxuu yidhi alxamdu lilaah aladii allahaasoo hadaaka kugu hanuuniyey lilfidrati islaamnimada low akhadta alkhamra khamrada haddaad qaadan lahayd qawat ummatuka ummadaadu waa dhumi lahayd iyadoo nebigu caana u doorto khamradii uusan qaadan ba hadda qaarkood khamro maara looga laayahay haddaa khamrada dooran lahayd weelkay ku jidho ummaduba khamri sagaal bay noqon lahayd waa dhumi lahayd ha hadeeraha qoloyn dhan laga kari la'ay oo ku saasacme baabun fii shurbinnebiidi nebiidka cabiddiisa iyo wa takhmiiril inaa'i weelka dabooliddiis xadiidu jaabirin radia allahu canhu qaal jaa'a abuu xumayd baa yimid waa rajulun oo min alansaariye min annaqiici buu ka yimid biinaa'in weel buu la yimid oo min laba nin caan ah ilannebiyi buuna u keenay sala allahu alayh wasalam faqaala anabiyu wuxuu yidhi sal alla alay slam alaa khammartahu maxaadan la soo daboolin weelka cunnada caanaha ku wadin maxaa soo dabooli weyd walow an tacruda inaa ballaarisid ba allah ka dhigo caleyhi dushiisa cuudan lan weelka hadda hataa dabool kale u weydid laan baa la saaraa waay caday iyo qori iyo laan iyo waxaasaa la saaraa meesha akhrajahu lbukhaariyu fii kitaabi alashriba baabu shurbi laban وqول اللahi taعaalى min byni farثin wdmin lmna qاlsa والlah subحaanaه وتaعaalى أعlaم bالsawاab